waliba magaalada baydhabo ah ka badadahayana dhismooyinka masaajideeyo oona xaafado qaare magaalada baydhabo iyo weeladahayaan masaajido cusub maadaama bulshada xaafadooyo a badadahayaan si lanka ibaadaysada waqti weliba xaafada wadajir ee magaalada baydhabo ah weliba lagu shiirdhigayay masaajid cusub kaasoo kumid nagada doona masaajidee xaafada walibana munaasabada shiirda koowka ku qayb galay madaxda madarasada alwaalidiin oo hormuudku haytii aasaaska masjidka waana biidi dhulkale ka dhisi lahay ulmaawadiin iyo qaybo shalduwan ee bulshada gudoomiyaha guddiga dhismo masaajidka sheekh cabdulaahi macalin cali iyo faahfaahin kubii marxalado shalduwan ee usahamari aasaaska masjidka iyo meelahaiyo hadda maraayta dhismooshay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sal allahu caleyhi wasalam weli roogna magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda wadajir weli dhagax dhikaayna masaajid weyn oo jaamaca oo dhismadiisa hatala bilaaw la fadaaw oo masjidul waalidayn la raaw oo xaafadunka yaala weli martaninka ahaa geeka dhagax dhiga sheekh fadiilata sheekh sayid cali maxamed albaydawi iyo sayid cumar iyo injineere iyo dad culmo weyn ah dad maylaraash martisharaf badan ah iyo shacabweynaga iyo jamaacada masaajidka u nooana way geeka dhagax dhikaana masaajidkaasay dhinaga kale sheekh sayid cali maxamed oo kumid a ulmaawadiinta soomaaliyeed iyo bogaadee dhismo masaajidka cusub iyo islagaanka iyo muujiyan bulshada xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo waxaan meesha u taaganahay inaan masaajid dhagax dhigno masjid jaamac aad u weyn loogu magacdaray masjidul waalidayn ayaan maanta dhagax dhigaynaa dhagax saad u jeedaan iyo dadka ka soo qaybgalaya waa dhagax dhig masjid la aasaasay ilaahay subxaanahu watacaala aasaaskiisa mid khayr ah ka dhigo mid dadka ilaahay subxaana watacaala ku anfaan allah ka dhiga mid lagu cibaadaysa allah ka dhigo mid dadka dhan ay ku soo hirdaan allah subxaana watacaala ha ka dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa qoraxdan aan taagannahay in ilaahay camalka naga aqbalo dadka dhisaaya dadka soo qaybgal dhammaan ilaahay ha ka aqbalo ilaahay subxaana watacaala ha ka dhigo masjidka dhismihiisa sababtiisa janno aan ku galno ilaahay subxaana wataala khayrkiisa nagu waafaji guddiga dhismo masjidka cusub oo laku dhisahaya xaafadda wadajir iyo bulshada ku odsadeen iyo ku qeyb qaadaan dhismo masjidka oo uusa bilowday wejijii koowaad